fanaanida fartuun axmed sahal fartuun brimo ka tagtay dalka kanada ayaa maalmihii ugu dambeysay ku sugneyd magaalada muqdisho waxaana ay sheegtay nabadgelyada ka jirta magaalada ay u suuragelisay inay noqoto mid ka mid a fanaaniintii ugu horreysay bandhig faneed ka dhiga hoteelada magaalada muqdisho isugu yimaadaan dadweyne tiro badan fartuun waxay sheegtay inay dalka ka maqneyd muddo ku siman shan iyo labaatan sano islamarkaana wax badan iska bedeleen muuqaalkii ay filaysay inay ku arki doonto magaalada caasimadda oo ay haatan ku aragtay horumar dhinaca nabadgelyada ah saare ciidlanuur qadka taleefonka ku wareysatay ayaa waxaa ugu horreynta ay weydiisay dareenkeeda markii ay magaalada ku laabatay
waxaan ka maqnaa labaatan iyo shan sano ka hor burburkii ka hor ayaan maaragtay aan ka tegey runtii de waa wax aada u kala duwan weeye laakiin kolley waxaan nasiib ku yeeshay markaan wadanka ka tegayey inaan ka tegay wadankayga oo calan saaran yahay oo nabad ah waxaan marka markaan soo noqdana asaga sidoo kaleto dawlad ay ka jirto haddana cabsi aan qabo aawadeed markaan aniga imaanayay fanaaniin waxaa jirto markay imaanayaan xataa laga warqabo oo airboortka looga hortago oo masawiro laga qaado oo video laga daawo t v lagasoo daayo anigu waxaan ahaa fanaanka indhasharar kusoo galay macnaha markaan imaanaya cabsi aniga xamar aan ka qabay aawadeed balse markaan xamar aan imaaday waxaan arkay isbedel aad iyo aad u fara badan waxaa iga soo go'day oo dareenkayga gashaba inaan u bareero inaan noqdo fanaanida ugu horreysay oo macnaha labaatan iyo laba sano burburka kabacdi magaalada show ka dhigta waa tahay marka showgaasi ama bandhig faneedkaasi waad ku qabatay magaalada muqdisho bal qaabkii iyo bal jawigii nooga waran wallaahi bandhig faneedka hadda sida aan kuu sheegaba waaniga kugu indha shareer baan kusoo dago inaan show ka dhiga magaalada ma aan rabin laakiin markaan arkay jaweeda iyo nabadeeda ayaa dadweyne waxay iga codsadeen waxay yidhahdeen ilaa u ilaa waana barnaamij noo dhigtaa aniguna waan ku ayiday waan dhigay waxaan arkay wax aanan malayn karin waxaan arkay micnaha habeenka waxaan islahaa aboymuquraasa u haysa doontaa laakiin waxaa ka dhacday inaan meelan ka heyso aan waayey oo xitaa wejigayga laga garanay waryo kala dur waryo kala durga maarata aan leeyahay maasha allah sida adduunyada la igu soo buuxiyey marka waxaan ka arkay nabad wax is xataa mararka qaarkood markaan yurub iyo maaragtay america canada markaan show kudig waxaan arki jiray ciyaalla xataa isdagaala iyo ciyaal maaratay waxaa isdagaal team eteral dhii jiray laakiin habeenkan dagaal iska daaya xataa laba qof oo isriixi xitaa oo iga dur isriix xitaa maana arag nabad aawadeed xataa waxaa imaaday dad cadaan ah oo hoteelkan ku dhigayay hoteelka saxaafigan ku dhigayay dadkii hurday ayaa intay hoos usoo degaan baa waxaan arkay koox dhan oo cadaan oo meesha fadhisa waxay la noqotay wax maskaxdooda ka weyn yacni maaragtay meeshan ciyaarta ka socotay iyo mataqaan nabadda iyo sida iskugu dhacaysa waa tahay marka dadka soo galay bandhig faneedkaagaasi ma rag bay u badnaayeen mise dumar iyo rag isku jiray haayeen waxay ahaayeen dumar iyo rag isku jira waxay ahaayeen waxaan arkay toddoba jir cunug ilmo yar yar oo toddoba sano jir ayaa xataa joogay oo waxyaalihii aan aad iyo aad aan ugu farxay oon dareemay wadankayga inuu nabad yahay waxaan arkay sagaashan jir baan arkay oo macnaha mataqaanaa ciro leh oo dad waaweyn macnaha aan arkay ilaa dhalinyaro macnaha waxa jacaylka jilaya waxa adduunyada isku dhacaya haddaad aragtid waad yaabaysaa waan gartay marka dadka kasoo qayb galay bandhig faneedkaasi ee dumarka ka mid ahaa ma indhashareer bay siteen oo dad isqarinayay haayeen mise dad soo labistay oo sidii caadiga ahayd uga soo qayb galay bay haayeen wax indhashareer ku socday ma aysan jirin soomaalida sida dad horta isqaqaawiye ma ahan mar walba waa dad maaragtay sharaf leh oo gabdhaheen si kastay macnaha maaragtay ay u labisaan haddana waa dad iska maaragtay asturan marka waxa weeyaan wax qaawanaa ma aysan jirin qof walba sida ay doonayaan sida shawyadeeda aniga yurub aan ka dhigi jiray waxbaba kama gedisanayba waaba gabdhuhu waa kasii qurux badnaayeenba waa tahay marka ma majaajilooyin baa ku jiray mise heesahaagii un baad darandooriyeysay maya waxaa ku jira majaajilaa ku jirtay abwaano waaweyn baa ila dhigayay fanaaniin aada u fara badan ayaa ila dhigayay oo nuucba iskugu jiraan waxaa ku jiray sida caliwinki baa ku jiray waxaa ku jiray siwaal cabdullah ku jiray waxaa ku jiray xalweysta ku jiray waxaa ku jiray nuuro maxamuud baa ku jirtay waxaa ku jirtay xawluul baa ku jirtay waxaa ku jirtay caashikiin baa ku jirtay waxaa ku jiray heelaa ku jiray waxaa cabdiheelo jabanaa ku jiray waxaa ku jiray abukaryaraa ku jiray siciid daauud baa ku jiray fanaaniinta macnaha halka kuma soo kooyi karaba farton marka fanaaniintani ma fanaaniintii reer muqdishoa mise waa fanaaniin iyaguna qurbaha kasoo laabtay sidaadii oo kale wax qurbaha kasoo laabtay kuma aysan jirin waxaa keliya oo ku jiray mataqaanaa adugu reer jabuuti qaar ah reer hargeysa laakiin mataqaanaa kuwa oo kole aniga wadankamadaas aan ka imaaday kuwa ah kuma aysan jirin waan gartay fartuun marka laga yimaado bandhig faneedkaasi aad ku qabatay magaalada muqdisho magaalada ma dhex socotay gaadi ma kaxaysatay oo ma dhex wareegtay wadooyinka magaalada oo ma ka warrami kartaa xaafadaha kala gedisan iyo xaaladoodu siday tahay runtii gaari anigu gacantayda ah kumaana dhex wadan sidaan horta inta umarlaakir badana waa laigu wadaa meelo badan baan tegey liidaan tegey maaragtay waxaan tegey xawarjaji baan tegey airboortka meel kasta jasiira meelo badan baan aada u fara badan ayaan tegey macnaha wax dhib ah ma aan arag wax aan qurux iyo rayrayn iyo horumar aan ahayn
fanaanada fartuun axmed sahal fartuun berimo khadka taleefonka ugu waramaysay sahare ciidle nuur markana mid ka mid a heesahay fanaanadu qaado waa eryadii abwaanka maxamuud ciise sangub heestuna waa heestii guyaal
magaaran caashaqaani gaalay magaaran goortuu helay magaaran magaaran caashaqaani gaalay magaaran goortuu helay magaaran guyaal baan kala maqnayno waqtigu gaabin ayaya goor maatin kuwan ku rabayahen guyaal baan kala maqnayno waqtigu gaabin ayaya goor maatin kuwan ku rabayahen darka iyo naftayda ku gaama sidaa danta ugu galgaalo darka iyo naftayda ku gaama sidaa danta ugu galgaalo godlaada caashaqaan godlaaday gunteeda waan gaaxiyo gunteeday godlaaday caashaqaan godlaaday gunteeday waan gaaxiyo gunteeday ma goorsanina wadabahan galgacalka uu soo godlaayaya goor maa timid kuwan ku rabayahe ma goorsanina wadabahan galgacalka uu soo godlaayaya goor maa timid kuwan ku rabayahe